bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka duhurka idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasiirka tacliinta oo sheegay in isbeddelka hoggaanka uunan wax saameyn ah ku yeelanayn amaba ku lahayn manhajka c b c colonzo musyako oo markaasi rayla ka dalbaday in uu ku taageero musharaxnimadiisa iyo guddoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka heer puntland oo iscasilay kulan wacan mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal intaas aad maqsheen waa qaar ka mid ah qodobadan idinkuga hayna warka duhurnimo waa talaado taariikhdu waa kowda bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo labada kuwa iyo kuwo kaleoo faah-faahsanba kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka george magoha ayaa sheegay in isbedel kasta oo ku yimaada hogaanka wadanka uunan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhaqangelinta manhajka cusub ee tacliinta ee c b c arrintan ayuu ka hadlay xilli uu ku sugnaa ismaamulka muranga halkaasi oo uu markaasi ku dahfuray dhismaha fasalla ay adeegsan doonaan ardayda wax ka baranaya nidaamka waa wax ku baranaya nidaamkan magoha ayaa hoosta ka hariiqay in dastuurka dalka uu ilaalinaya dhaqangelinta hanaanka c b c waxa uu wasiirka ammaanay horumarka ilaa iyo hadda laga gaaray hirgelinta barnaamijkan waxbarasho isagoo hoosta ka hariiqay in la gabagabeeyey diyaargarowga la xiriira in ardayda fasalka lixaad ah ay nidaamkan isticmaalaan hadalka magoha ayaa kusoo aadaya iyadoo qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynenimo ay sheegeen in haddii ay talada wadanka qabtaan ay meesha ka saari doonaan manhajkan cusub ee waxbarasho madaxa xisbiga wipa clanzo musyaka ayaa markaasi dhigiisa o d m rayla odinga ka dalbaday inuu sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan garab ku siiyo hamigiisa ah inuu qabto hogaanka ugu sarreeya ee wadanka waxa uu maanta soo bandhigay heshiis ay horey u gaareen isaga iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mister musyaka ayaa markaasi hoosta ka hariiqay in heshiiskaasi uu dhigayay in haddii isbahaysiga nasa uu markaasi ku guuleysto doorashada waa doorashadii ama uu doorashadii markaasi labada kun toban iyo toddobadii ama uu ku guul daraysto labaduba mister odinga uu xilliga codaynta guud ee xigta uu taageeri doono musharaxnimada masyoka madaxa wipa ayaa markaasi sidoo kale sheegay in isagoo matalayay isbahaysiga oka uu diyaar u yahay inuu la xaajoodo garabka siyaasadeed ee azimiyo si ay heshiiskama dambaysa u gaaraan hase ahaatee wuxuu carabka ku adkeeyey in sanadkan uunan beegsanayna jago ka hooseysa xilka madaxweynenimo ee dalka maxkamadda ismaamulka wajeer ayaa xukun xabsi ah oo markaasi min konton sano ah ku riday laba qof oo lagu helay dembi ah in ay maandooriyo gudbinayeen maxkamada ayaa markaasi sidoo kale shakhsiyaadkan oo lagu kala magacaabo maxamed colowah iyo ibraahim xasan duldhigtay ganaax lacageedoo gaaraya lixdan iyo saddex milyan oo shilin afartii bishii afraad ee sanadkii hore labada kun labaatan iyo kowda ayay ahayd markii ciidamada ammaanka ay labadan qof ah ka qabteen wajeer xilligaasi oo lagu eedeeyay inay siteen xashiis gaaraya toddoba boqol oo kilogram qiimaha daroogada ayaa markaasi lagu sheegay labaatan iyo kow milyan oo shilin waxayna usoo wadeen magaala madaxda dalka ee nairobi waaxda dambi baarista dalka ee d c a da ayaa sheegtay in eedeysanayaasha ay balwadda ku dhex qariyeen xamuul shamiito ah oo markaasi ay loori ku wadeen go-aanka maxkamadda ayaa waxaa ku dhawaaqay garsoore sare magendi nga oo markaasi amray in lasoo xiray ibraahim xasan oon maxkamadda iska xaadirin dhanka kale mulkiilaha baabuurka xamuulka ayaa loo qabtay muddo toban iyo afar cisho ah uu markaasi isku difaacaya ka hor inta aanan gaarigiisa dowladda lagu wareejin guddiga helb oo markaasi ardayda dhigta jaamacadaha wadanka siiya lacaga amaah ayaa markaasi sheegay inuu boqolkiiba boqol ardayda aanan bicin lacagaha deymaha ah ay markaasi qaateen ka cafiyey ganaax oay mateysan lahaayeen waxaa arrintan shaaca ka qaaday madaxa fulinta ee guddiga helb charles ranger ah oo markaasi sheegay inay tixgelinayaan culayska dhaqaale ee uu sababay cudurka covid nneteen hase ahaatee fursadan ayay ardayda ka faa-iideysan karaan ilaa iyo soddonka bisha afaraad ee sanadkan madaxa help ayaa sheegay in cudurka covid nneteen uu dad badan u horseeday shaqo la-aan sidoo kalena uu caqabad ku noqday ganacsiga waxa uu intaasi ku daray in ay markaasi inay yaraatay miisaaniyadii ay ka heli jireen wasaaradda maaliyadda tani oo saameysay bixinta lacagaha amaahda ay ardaydu qaataan rangera ayaa tilmaamay in ganaaxa laga cafiyey ardayda looga gol leeyahay inay ku dhiiradaan bixinta deymaha lagu yeeshay sanadkii labada kun toban iyo saddexdii ayay ahayd markii guddiga helb uu qaaday tallaabo tan oo kale ah oo ay ka faa-iideysteen toban kun kun iyo toban oo markaasi ah ardayda kuwaasi oo bixiyey hal dhibic saddex bilyan oo amaaha sidoo kale sanadkii labada kun toban iyo sideedii waxaa guddiga dib ugu soo noqday lacag dhan sideed waa sideed kun iyo toddobaatan milyan oo shilin markaasi shilinka dalka kadib markii ay arday dhan sagaal kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed gudeen deemihii markaasi lagu yeeshay william ruto ayaa la kulmay duqa gobolka nabrasaas ee markaasi dalka mareykanka maxamed axmed ayaa faahfaahinaya qodobka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa ku celceliyey siday uga go-an tahay in doorashada soo socotay ee bisha sideedaad ee sanadkan ee u dhacdo si nabad ah isagoo uu doonaya inuu hogaanka ugu sarreeyo waddanka kala wareega madaxweyne uhuru kenyatta william ruto ayaa hadalkan ka sheegay magaalada omaha ee gobolka nebraska ee dalka maraykanka waxaana uu halkaasi ku qaabilay duqa gobolkaasi biet rikets madaxa isgaarsiinta ololaha madaxweyne ku-xigeenka dalka xuseen maxamed ayaa laga soo xigtay in william ruuto uu u soo jeediyey duqa gobolka nebraska inuu xiriir la sameeya ganacsatada beeraleyda ee kenya si ay u daboolaan baahida gobolkaasi ee kafeeyga iyo shaaha dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto iyo qaar ka mid a xulfada isbahaysiga kenya kwanza ee ku helinaya socdaalkiisa uu ku marayo wadamada maraykanka iyo ingiriiska ayaa jaamacadda nebraska ku yeeshay dood ku saabsan hal abuurnimada joogtada ah iyo sugnaanta cuntada magaalada washington waxaa lagu wadaa in madaxweyne ku-xigeenka dalka uu kula kulmo saraakiil ka tirsan waxyaha arrimaha dibadda waaxda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon iyo la taliyaha amniga qaranka ee dowladda waddankaasi ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruuto oo ay wehelisay marwada labaad ee dalka richel ruuto andrade hogaamiyaha xisbiga a n c oo ay ku midaysan yihiin isbahaysiga kenya kwanza musalia mudavadi barasaabka ismaamulka turkana josephet nanok dhigiisa dowlad deegaanka kwale salim vuria iyo xubno kale oo sarsare oo ka tirsan xisbiga u d a ayaa shalay gaaray magaala madaxda dalka maraykanka ee washington waxaa safarkooda qayb ka ah in toban cisho ay socdaal ku maraan maraykanka iyo ingiriiska maxamed oo mahadsan yahay kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta dalka soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka guddoomiye ku-xigeenkii tuulada cumar jilacow ee bariga ismaamulka mandheera maxamed axmed jaag mas-uulkan ayaa lagu dilay inta udhexaysa magaalada mandheera iyo deegaanka hoose cumar jilacow waxaana xilkan loo magacaabay kadib markii sidaan oo kale la dilay mas-uulkii ka horreeyey al-shabaab ayaa inta badan weeraro qorshaysan markaasi ka fuliya deegaanada hoostaga ismaamulka mandheera hase ahaatee mas-uulkan ayaa weli dowladda kenya aysan ka bixin wax faahfaahina shaqaalaha mashruuc ka socda turkana oo shaqo joojin sameeyey maxamed axmed ayaan dib ugu celinaya shaqaalaha mashruuca dhanka wadooyinka ee laga fulinaya magaalada lokjokyo ee ismaamulka turkana ayaa shaqo joojin ku dhaqaaqay waxay muujinayaan cabashooyin dhanka dhaqaalaha oo ay ka mid tahay in laga jaro lacagaha caymiska caafimaadka ee n h i f kuwa howlgabka ee n s s f iyo canshuuraha k r a balse aan lacagtaasi lagu wareejinin maamuladan howlwadeenadan ayaa wacad ku maray inaysan shaqada dib ugu laaban doonin ilaa inta laga xalinayo tabashooyinkooda
hawa wameelewana sisi tutapewa house allowance uh, 26 days tutalipwa baada ya hiyo yote tumekuja tumefika hapa hivi tumeambiwa hiyo vitu yote hakuna hiyo vitu iko pale tunakuja kushindwa 20% ukiongeza kwa mshahara yako ni ngapi ukipatia hata mtoto wa klasi 1 bado unaambiwa hiyo mshahara ndio hiyo na 20% iko ndani sasa sisi tumeshindwa kabisa because hapa Turkana wamesema kuna mtu wa leba na mtu ya leba sisi tujawahi kumuona juu akikuja yeye ni kuongea na watu wa China aongei na wafanyakazi hiyo ndio shida tuko nayo kubwa sana. Hii kampuni imekuwa ikitunyanyasa kwa sababu ya KRA ipe, ipeanwi kwa KRA. Ukichukua P9 na, na pesa yako yenye imekuwa ikikatwa hazipelekani. Hiyo ndio kitu ya kwanza yenye sisi tunakataa, kwa sababu pesa yenye inakatwa inastahili pelekwa kwa serikali ijenge taifa yetu. Jambo la pili, NSSF tunakatwa, unaenda ku, kuangalia pesa zako haziuko ya miezi kadhaa, kumaanisha hii pesa haipeanwi kwa KRA. Kama unapata mtu familia yake ama yeye mwenyewe amegonjeka, kwenda kwa hospitali yenye ameandikisha KRA, wanamwambia hakuna pesa, inabidi atumie pesa yake. Hiyo ni NHIF, haipeanwi. Sasa sisi tunataka hii kampuni tuambie pesa yenye inatukatanga inapelekanga wapi ya NHIF? Yeah. Yeah.
maxkamadda qaabilsan la dagaalanka musuq maasuqa ayaa la filayaa inay maantay xukun ku rido habeen gaadi oo markaasi ka mid ahaa shakhsiyaadka lala xiriiriyey fadaaxadii saameysay waaxda qaran ee adeega dhalinyarada ee n y s tan ayaa timid kadib markii lagu helay dembi ah in uu farsameeyey dukumeentiyada ee qandaraas dukumeentiyo qandaraas oo ay markaasi bixisay i e b c oo ku kacayay boqol iyo toddoba milyan oo shilin qandaraaskan ayuu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee i e b c bixiyey sanadkii labada kun toban iyo saddexdii gaadi ayaa waxaa markaasi isku mar la maxkamadeeyey haweeney lagu magacaabo joyce makena iyo laba sarkaal oo ka tirsan i e b c go-aanka maxkamadda waxaa shaaciyey gorsoore lawrence mugambi oo sheegay in saraakiisha dacwad oogidda ay soo bandhigeen cadeymo wax ku oola oo ka dhan ah afarta eedeysanayaal maxkamadda ayaa loo sheegay in gaadi iyo makena ay markaasi i e b c u gudbiyeen dokumentiyo faalis ah si ay khandaraas uga qaataan hase ahaatee waxay maxkamaddu sii daysay laba sarkaal oo ka mid ah markaasi guddiga i e b c kadib markii wax dembi ah lagu waayay
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
mid ka mid ah beelaha gado oo ayaa markaasi cabasho ka muujiyey saami qaybsiga siyaasadeed ee soomaaliya maxamed maxamuud maxamed sheekh lafageri ayaa qodobkan oo faahfaahsan kasoo diray beled xaaw xilli muran badan uu ka taagan yahay deegaan doorashada lix iyo tobanka kursi ee taalla xarunta gobolka gada ee garbaare ayaa waxaa isi soo taraya cabashada kasoo yeeraysa beelaha qaar oo matala siyaasadeed oo rasmi aan ku lahayn dalka beesha reer cali xuseen waxa ay ka mid tahay beelaha cabashada qaba ee dega gobolka gado beesha oo dhowaan kulan cabashaa ku qabsatay degmada beled xaawo ayaa sheegtay inaysan beesha lahayn wax mathalaa siyaasadeeda oo muuqdo ayadoona baaq u dirtay ugaaska guud ee beesha sare ugaas maxamed ugaas xaashi iyo weliba ra-iisul wasaare rooble waa kuwan qaar ka mid a aqoon-yahanada dhalinyarada iyo weliba waxgaradka beeshaasi oo goobta kulanka ka hadlay arrintan meeshaan isugu imaanay annagoo ka kooban beesha reer cali xuseen qaybaheeda kala duwan dowladdu waa laamo badan tahay safiiraa jiro agaasimayaal baa jiro wasiiraa jiro wasiirra ku-xigeen baa jiro guddoomiyaal iyo barasaabiyaa jiro ilaa heer state iyo heer federaal iyo dowladda dhexe intaba reer cali xuseen way ka maqan yihiin xaquuqtii aan lahaynna waa u baahanay maanta waana u taaganahay ugaas maxamed ugaas xaashibiyaa qaybiyihii gobolka gadaada ah waad la ogtahay xaquuqda sida loo kala leeyahay farbantifarfna waad ogtahay inay baashu ku dhisan tahay waad ogtahay dadka labalabada xildhibaan iyo saddex saddexda xildhibaan la isugu daray xaquuqdaan leenahay maanta waa kaa codsanaynaa waan u baahanay waan u taaganahay haddii la waayo tilaabada ku xigto waan soo sheegi doonaa markay ku habboontahay insha allah bilah baari eedinaynaa cabasho waxaan tirsanaynaa maxay ahayd dhaliilo badan oo aan ka tirsanayna dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan u sheegaynaa xaqi aan ku lahayn haddii aan nahay annaga beesha reer cali xuseen koraasti aan lahayn inaan wax ka weynay haba yaraatee hal xaba inaana laga siinin annaga waxaan nahay dad maxay ahayd ee xaq leh soo halgamay dad la yaqaano adeema garnay maxamed cabdulaahi farmaajo meeshii maxay ahayd annaga wixii uu noo dabandaabeeyey ama uu indhaha nooga qabsaday baaq waxaan halkan kasoo jeedinayaa mar labaad madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa maxamed xuseen rooble waxaan usoo jeedinayaa koraastii aan ku lahayn dowladda federaalka in waxna laga siiyo baan u taagannahay xaq baan leenahay xaquuq baan leenahay kuwii ay u suurta gashay inay gudaha soo galaan iyo kuwii aysan u suurtagelin ee uu ka buuxsamay hoolka dhammaan intaba waxaan leenahay waa mahadsan tihiin midkaan mid aaneen baad ka qayb qaadan doontaan waana filaynay dhammaan beesha reer cali xuseen waxay ku midaysan yihiin raadinta xuquuqda ka maqan oo kaga maqan dowladda federaalka qof walba oo halkan fadhiyo maanta waxaa keenay dareen dareenkaasoo ah inuu ka dhiidhiyo waxa kaga maqan dowladda federaalka soomaaliya hadday ahaan lahayd matalaada ay ku leedahay golaha shacabka muddo dheer waxaan ka war sugaynay soo kabashada iyo dowladda curdunka aan u sugaynay in ay soo kabato waxaan lahayn yaan laga dhexgelin laakiin waxaa muuqato matalaadii aan lahayn in la iloobay waxaan diyaar u nahay una soo jeednaa una taagannahay matalaadii aan xaqa u lahayn in aan helno geed dheer iyo geed gaabanna waan u fulaynaa waxaa maanta baaq u diraynaa cid allaale iyo ciddii u dhawaaq annaga gaarahay ha ahaato dowladda federaalka ha ahaato maamul goboleedka jubbaland cid walba oo mas-uul ah oo maanta wax ka qaban karta cabashada waxaan u sheegaynaa muddo dheer baan soo sawraynay muddo dheer baan soo dulqaadanaynay maanta reer cali xuseen waxay u baahan yihiin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda dhexe ma haysano xuquuqdii aan ku lahayn dowladda dhexe ma haysano xuquuqdii aan ku lahayn maamul goboleedka mana haysana xuquuq heer gobol ah qof walba marka oy qusayso waxaan ka codsanayaa in uu ka soo jawaabo fariintaas cidna duulaanku ma aha shalay waxaan ka shaqaynaynaa dhismaha iyo jiritaanka dowladnimada soomaaliya waxaan u taagnayn inay dowladda soomaaliya dhisanto waxay wiilashanadii u dhinteen u dhaawacmeen difaaca dalkooda haddana maanta waxaa muuqatay in aanan weli aanan hoos loo soo fiirin madaxda qaranka waxaan ka codsanaynaa inay hoos u soo fiiriyaan cabashada reer cali xuseen kana jawaabaan sidoo kale waxaan baaq u dirayaa ogaaska cid allaaleeya ciddii ay qusayso waxaan leenahay maanta waxaan si nabdoon ku doonaynaa in aan helno xuquuqdii aan lahayn oon kaga lala silayn dadka maxamuud maxamed sheekh maxamed alfagr warbaahinta ista beled xaw
gudoomiya gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer puntland ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland caynaanshe yuusuf xuseen sidoo kalena uu ka tegay xubinimada guddiga qoraal uu markaasi ogeysiyey ra-iisul wasaaraha madaxweynaha puntland guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayuu ku sheegay in shaqsi ah in markaasi si shaqsi ah uu iskaga casilay xilka uu markaasi uuna ka baxay guddiga anigoo ah caynaansha yuusuf xuseen kana tirsanaa guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland waxaan halkan ka cadaynayaa inaan arrimo shaqsi ah oo ii gaar ah ee markaasi doorkooda iskaga casilay xilkii xubinnimo ee kamid ahaanshaha guddiga waxaana kale oo markaasi aan cadaynayaa inaan sidoo kale iska casilay xilkii ku-xigeenka guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siit puntland ayuu yidhi caynaanshe sidoo kale waxa uu u mahad celiyey guddiyada kala duwan ee heer federaal iyo heer maamul waa heer maamul goboleed oo ay markaasi soo wada shaqeeyeen muddadii sanadka iyo dheeraadka ahayd ee uu ka tirsanaa guddiga waxa uu markaasi u rajeeyey guddiyada in markaasi halkaasi ay kasii wadaan shaqada muhiimka ay u hayaan dalka iyo dadka soomaaliyeed marka laga soo tago in caynaansha yuusuf uu sheegay in uu shaqsi ahaan uu markaasi xilka guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland uu iska casilaya haddana xogta ay markaasi helayaan warbaahinada soomaaliya waxay sheegayaan inuu doonayo inuu u tartamo kursiga xildhibaannimo ee hoba laba boqol iyo labaatankaasuu hadda ku fadhiyo cabdirashiid maxamuud xasan dhanka kale dowlad goboleedka konfdhahde galmudug ayaa shaaciyey jadwalka qabashada doorashada lix ka mid ah kuraasta baarlamaanka taasi oo ka dhici doonto magaalada gaalkacyo oo ah deegaan doorashada labaad shanta bishan maarso haddaba bulshada gaalkacyo ayaa ka aragti dhiibtay in halkaasi ay doorasho ka dhici karto
magaalada gaalkacyo oo samaysay diyaargarowgii ugu dambeeyey soo dhoweynta martigelinta kulanka doorashada gaalkacyo haddaad aragtid amnigeedu waxaa lagu tilmaami karaa boqolkiiba boqol dariiq kasta iyo waddo kasta ciidanka amniga oo qiimada kala gedisan ayaa taagan degmada gaalkacyo oo la odhan karo heer aad u sarraysa ayay waxay ka gaadhay soo dhoweynta iyo martigelinta shirka doorashada waxaan leenahay gaalkacyo oo nabada ku soo dhowaada musharaxiinta iyo xilildoonka musharaxiinta iyo ergadooda si nabadgelyaha ku imaada si nabadgelyahana ku doorta gaalkacyo oo u diyaargarooday inay doorashada ay ka qabsoonto mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay runtii aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol waan u jeedaa quruxda iyo mataqaanaa iyo sida dadku ay u jecelyihiin in gobolkooda doorasho ku qabtaan waana dareemayaa musharaxiintii ugu badneeda xilligaan timid waxaana rajaynayaa insha allaahu inay si nabadgelyaha ku dhammaato ayadoo dalkaani u haysto colaad iyo abaar ay ka jidho ina doorashaduna ay ku dhammaato si nabadgelya dadkoo faraxsanna ay si nabadgelya doorashada ugu dhammaato ilaahay waxaanu ka baryaynaa ayadoona haba dhicin ina doorashadaasi si cadaalad ah oo musharax walba isagoo qanacsan qabiilkiisana oo qanacsan yahay taageerayaashoodana qanacsan yahay dhammaan ay saa ku dhammaato
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saakay weerar xoogan waxaay ku qaadeen degmada xudur oo ah markaasi xarunta gobolka bakool halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad ayaa waxaay sheegeen inay fashiliyeen weerarka ururka al-shabaab iyada oo markaasi degmada xudur uu markaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan taliyaha ururka boqol toddobaatan iyo shanaad guutada sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka maxamed sankuus iyo taliyaha sahanka ee guutada aadan gaabow ayaa warbaahinta u sheegay in al-shabaab ay ka dileen saddex xubnood ah ayna markaasi kusoo bandhigeen degmada xudur waxay sheegeen in xubnaha ururka xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerarka soo qaadeen ay markaasi kusii daba jiraan ciidanka qaranka iyagoo xaqiijiyey in meydadka saddex xubnood ay goobta uga tageen dhaawacyo badanna ay gaarsiiyeen wararkii ugu dambeeyey ee markaasi la helaya degmada xudur ayaa waxay markaasi sheegayaan in xaaladdu ay haatan tahay mid degan waxaana degmadaasi xudur ay ka mid tahay degmooyinka u go-doosan ururka al-shabaab mararka qaarna ay weerar ku qaadaan saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa la sheegayaa in uu sii kordhayo dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanaya cudurka shuban biyoodka deegaanada hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose wararka la helaya ayaa sheegaya in cudurka uu xilligan ka jira tuulooyinka ugu daranna uu yahay sida tabeelaha aqal gubay buulajiifi ee kukuudi maroberey iyo sidoo kale xabaal filey iyo kuwo kaleoo markaasi ku dhow degmada wallaweyn goobjoogayaal ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in faafitaanka cudurka uu keenay kadib markii dadka cudurka uu haleelay la waayay markaasi goobo caafimaad oo la geeyay sidaa dad sidaasina ay dadka guriga u joogaan lagu qaadsiiyey tulooyinka qaar ee cudurka shubanbiyoodka uu ka dilaacay ayaa waxaa sidoo kale markaasi ka jirta biyo la-aan xoogan waxaana dadka deegaankaasi ay codsanayaan in si deg dega lagu soo gaarsiiyo biyo iyo dawooyin intaba markan aan mawliyada ka codsada inuu soo koobo qodobada dibadda maxasaned xamdi waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada ruushya ay ku hareerisan yihiin magaalada kherson ee koonfurta dalka ukraine sida laga soo xigtay sarkaal maxalli ah magaaladan ayaa u dhow gobolka crimea oo ay moscow goosatay labada kun afar iyo tobankii wararka intaasi ku daraya in kolonyo baabuur oo militari oo ay leeyihiin ruushka ay aada ugu dhow yihiin caasimadda dalkaasi ee kiyib madaxweynaha ukraine volodimir zeleneskina waxa uu ku baaqay ama shaaciyey in aanan loo safri karin dalka ukraine wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrofna wuxuu ku andacoonayaa in dowladda ukraine ay ku dadaaleyso in ay hesho hubka nukliyarka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n c r na waxay sheegaysaa in ka badan lix boqol iyo lixdan kun oo qof in ay iskaga qaxeen gudaha dalka ukraine dadkaasi qaxay waxaa ka mid ah gabar ardayad ah oo u dhalatay dalkani kenya laguna magacaabo fosiya daahir oo inoo sheegtay in ay lugeynaysay saddex iyo toban saacadood daqiiqado ka hor ee qadka telefoonka igu warantay walaalo magaciigu waxaa waaye fuuziya daahira lidhahaa waxaa waxaa ka imaaday nairobi haye waxa ay ardayda oo oo jaamacadaha ka dhigatay ukraine sanadka lixaad caafimaad haye marka waa sidaa marka maaha magaalada waan dagaal waa kasoo cararna maano hadda ood nala hadlaysa halkeed ku sugan tahay walaal hadda waxaa joogaa poland aa joogaa warso si wacan goormeed ka soo baxdeen ukraine walahi walaalo ukraine waxaa kasoo baxnay khamiistii waxaa inta waxaa soo galnay shalay oo isniin ah intaas jidaa kusoo jirnay si wacan kenyaanka kaleed isla socotaan ee aad ukraine ka soo baxdeen ood gaarteen poland qiyaastii waa imsaa qof waxaa kusoo baxnay dad zaa'id u badan aye laakiin markaa magaalada markaa magaala loo galayani waxaa kusoo galnay hal hal qof oo usoo galnay waa la kala dhudhumay si wacan arday badanaa naga maqan arday badanaa naga dhunta weli hadda aan raadinayno intaad ka waranto soomaalida ku sugnayd gudaha ukraine ee dhanka poland u qaxay maxaad kala socotaa wallaahi walaalo waa lagu dhiftoosan yahay dad arday saa kuu sheegay arday soomaali kenyaan dad badanaa naga dhumeynaa isla soo warab baxnay haye waalilaa iyo meel laga raadi ma lahan anakan maogtay wadan oo maxaa dhaan dadka noo soo oo noo eexo noo taagan ma jiro nasoo raadinayo marka poland qaab sideed ku gaarteen wallaahi walaalo horta from magaalada ka imaanay venitsa la dhahaa ilaa liviv waxaa soo raacnay bas arday anagoo ah soddon iyo wax miya afartan iyo waxa ahayd oo dhammaan kenyaan ah oo kenyaan iyo soomaali isku jirto aya marka ardayda markaa soo baxnay a magaalada as magaalada aa soo gaarnay liviv waxaa gaariga uu nagu istaajiyey waxaa soo lugeynay soddon iyo kow kilomitar aa u imaanay borderka oo maxaa la dhahaa medukland oo oo rush oo u dhexeyso maxaa la ukraine iyo poland haya so marka borderka markaa soo soddon iyo waxaa soo socon toban iyo saddex saac wax u dhiman markaa meesha imaanay wallahi horta wayna rafaadiyeen wayna silciyeen saa kusoo galnaba waa kusoo galnaba alxamdulilah hadda dowladda poland si buuxda ma idiin qaabishay alxamdulilah alxamdulilah dowladda si fiican inoo qaabishay maxaa la dhahaayo waxayna siiyeen darayna siiyeen cunteyna siiyeen meelaa seexanayna siiyeen waxay waxay noo ijaareen oo maxaa kambiyaal noo hagaajiyeen waa horta dowlad wax dowladan alxamdulilah ilaha noo barakeeyey dalka ukraine eed ka soo baxday halkii aad kaga sugnayd dagaalka ruushka iyo ukraine u dhexeeya ma saameeyey haa walaal wuu saameeyey si fiican uu saameeyey laakiin sida maxaa ani vinitsaa joogaa zaa'id oo adhi uma u meel saameeyin tuulaad laakiin wuuna soo joogtaa gaaray meel tuulaad joogtay tuuna ma joogin magaalada madaxa caasimada labaadaa jooge wuuna soo gaaray laakiin weli maalinta markuu bilaabanaya kasoo tagna mahan anaga Eh, si fiican qofka eh, dagaalka uu maqal ku yahay maxaad uga sheegi kartaa dagaal ma dhihi karno kan wuxuu ahaayo inkaar socoto haye walaal dagaal zaa'id u dhaafee maxaa wallahi nagasema tu ilikuwa too much Mba- mpaka tuko na ptsd wallahi Eh, adiga shakhsi ahaan wax saamayn gaar oo kusoo gaartay miyaa jirta walaalo inta jirgo ka ahayn iyo daal iyo maxaa la dhahaa naxdinta aa ka naxnay oo wax kale alxamdulilah wax kale oo hadda caafimaad ahaana ma soo gaarin laakiin de wiilala la qaaraa dhaawacmo maxaa dhaa lugihii qabowgii daraadiisa lugihii frostbite madax lagu dhaha maaqaan frostbite agale dad qandaa soo qaada dad badanaa xanuunsan waxaa ugu maqaal ah muddo sideed iyo toban saacadooda inaad lugaynaysay ma noo xaqiijin kartaa ani foosi ahaan wax iyo dadkii la socda waxaa soo lugeena toban iyo saddex saac haye oo xiriir ah ha waxaa soo baxana gaarigu wuxuu wuxuu wuxuu nistaa dib oo meesha livivo iyo meesha u dhexeyso saddex saac may subaxdii three a m ilaa waxaa soo soconay isgalabtii sideed saac iyo bayma sagaal saac meelahaas Ee, dagaalka wuxuu bilowday khamiistii idinka goormayd qaxdeen khamiistii habeenkiyaa soo baxnay maxaad kala socotaan ee, wax qorsho oo laidinku daadguraynaya ama waddan kale laidin geynaya ama dalka dib laidinkugu soo celinaya walaalo may horta maxaa la dhahaa kenya waxay dhaheen ardayda markay isku imaado aa maxaa la dhahaa hadli karnaa aa- waa wadanka nigala waa wadanka inay nagala bixiyo inay wax kale nagala sameeyo waa la fiirinaya laakiin soo far ardayda may soo gelin ardayda wadanka way ka kala maqan tahay soo weli qof mala la hadlin marka haddood nala hadlayso noloshiinna halkaad ku sugan tihiin adeegyada aasaasigeed helaysaan maxaad noo sheegi kartaa wallahi walaalo ani hal beriya horta meeshaan joogaa laakiin alxamdulilah maciishadeeda waxaa waaye aniga wax ayaga kale wax kastana siinay maan aniga cunto waa inay lasiin meel aan seexana waa helna wax kasta waa helnay soo far aniga magaalada zaa'id uma gelin ammaankiinna ma sugan yahay alxamdulilah alxamdulilah puland ammaankeena zaa'id uu sugan yahay ee, wax farriinood hayso ama baaq ma jiraa wallahi baaq waxaa dhihi lahaayo wadanka kenya iyo soomaalida wixii dadkeena baha nagala bixi meeshan dad badanaa ku rafaadsan oo maskiimiin ah aada u mahadsantaha walaal waan kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga ah iyo faahfaahinta aadna sii allah inabad yeelo sidoo kale adaa badan